aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise dad badan ayaa ku shahiiday duqimo kala duwan oo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynad yuhuudda waxay saacadii lasoo dhaafay ee maanta fuliyeen duqimo kala duwan oo ay ku beegsadeen deegaano magaalooyin iyo xirooyin ku yaala marinka goodoonsana khaza islamarkaanay ku sugan yihiin dad shacabba waan waxba galabsan duqin subaxii hore ee maanta ka dhacday xidhada almakhaazi ee bartamaha marinka khaza waxay dadka ku shahayday gaadheen ilaa iyo toban ruux iyadoo ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan sidoo kale duqimo kala duwan oo ay ciidamada yuhuudda ka fuliyeen jabaaliya beit xanuun iyo xaafadda arnimaal ayaa waxay geysteen khasaare kala duwan oo shuhaada ayaa dhaawacyo iskugu jira konton ruux oo ka kooban bukaano barakacayaal iyo weliba shaqaalaha caafimaadka ayaa waxay sidoo kale ku sheedeen xasuuq jamaaciya oo ka dhacay isbitaalka kamal cadwaan ee magaalada beytilaahiya dad badan oo tahriibayaalla ayaa ku dhintay dooni guqalimatay xeebaha dalka morocco dooni ku socdaalaysay xeebaha dalka morocco islamarkaanay saarnaya dad tahriibayaalla ayaa halkaas shil ku gashay wararka ayaana waxay sheegayaan doontan ay ku socdaalaysay xawaaro sare midaasna ay sababtay inay qallimato doonta warbaahinta ayaana waxay soo warinaysaa in shilka doontan ay ku dhinteen lixdan iyo sagaal ruux oo shan iyo labaatan ka mid a u dhashay dalka maali guud ahaan rikaabka saarnaa doontan ayaa lagu sheegay siddeetan ruux oo dhammaantood ahaa tahriibayaal jidka tahriibayaasha ee ka soo bilaabanaya xeebaha muritaaniya iyadoo la siibanaya morocco sidaasna lagu galaya sbein ayaa loo arkay inuu yahay midka ugu khatarta badan adduunka ciidamada imaarada islaamiga afghanistan ayaa weerar culus ku qaaday fariisime ay leeyihiin ciidamada bakistan weerar culus oo ay qaadeen ciidamada imaarada islaamiga afghanistan ayay ku beegsadeen saldhigyo ay ciidamada dowladda bakistan ku leeyihiin xuduud baynaadka ay labada dal wadaagaan weerarkani oo cusla ayaa la sheegaya inuu geystay khasaare culus kaasoo ay ku dhinteen wax ka badan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada bakistan weerarkan ayaa imaanaya kadib markii diyaaradaha dagaalka ee bakistan ay isbuucii hore dad shacabba ku duqeeyeen gudaha dalka afghanistan wasiirka wasaaradda difaaca ee imaarada islaamiga afghanistan ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in weerarkan lagu qaaday saldhiga ciidamada bakistan loogu argudayey dadkii ay dhowaan diyaaradaha bakistan ku beegsadeen gudaha afghanistan isla waddanka afghanistan qarax weyn oo geystay khasaare ayaa ka dhacay afaafka hore isbitaalka kaabul booliiska imaarada islaamiga afghanistan ayaa waxay shaaca ka qaadeen inuu qarax weyn ka dhacay afaafka hore isbitaalka weyn ee ku yaala magaalada caasimada waa waddankaasi ee kaabul afhayeenka booliiska imaarada islaamiga afghanistan ayaa waxuu sheegay in qaraxan uu subaxii hore maanta ka dhacay waddada sheekh ziyaad ee isbitaalka weyn hortiisa martaa waxaanuu ka dhawaajiyeenay ku dhaawacmeen qaraxaasi afar ruux hoorayda kuwaasoo dhaawacadooda sheegay inuu yahay mid foodooda warbaahintuu soo xiganaysa dadka deegaanka ayaa waxay sheegtay in qaraxani uu hamidaad u culus laga maqlay deegaano hoos yimaada magaalada caasimada ee kaabul ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxani booliiska imaarada islaamiga afghanistanna ma aysan xusin cidda ka dambaysa xukuumadda moscow ayaa ku dhawaaqday inay soo riday diyaarada aad u fara badan oo ay yukrain dalkeeda ku soo weerartay ruushka ayaa maanta oo sabtiya ku dhawaaqay inuu burburiyey daraasiin diyaaradaaan duuliya lahayn oo ay leedahay dowladda yukrain kuwaasoo xalay dul marayay qaar ka mid ah gobollada dalkaasi xilli yukrain ay xaqiijiseen boqolaal weerar uu ruushka la beegsaday gobolka suburshi wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka ayaa waxay sheegtay in nidaamka difaaca irka uu soo riday konton iyo lix diyaaradood oo laga leeyahay dalka yukrain oo ay ku jiraan kow iyo toban diyaaradood oo dula haabayey gobolka bologred siddeed iyo labaatan ka mid ah diyaaradaha naanduuliyaha leyn ee lagu soo riday gobolka fronij ayaa lagu doonaya in lagu weeraro saldhiga ciidamada ruushka ee gobolkaasi halka toddobiyo toban diyaaradood oo kalena lagu soo riday gobolka rostof dagaalka u dhexeeya labadan dowladood ayaa weli halkiisa kasii soconaya iyadoo aysan tanaasud samaynaynin mid ka mid ah labadan dowladooda wararka caalamka dhegeystayaal cawa waanaga intaa